shacabka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dayactiryo qashansaarka suubii buundada nuur xawaadla oo ay horeyn saameen roobab iyo daadad sanadkii hore ku dhihi degmada beledweyne buundada nuur xawaadle ee beledweyne ayaa ku muuqatay burbur iyo nadaafad xumo maadaama dadka degmada inta badan iyo ha ka shabaayeen qashankiyo ku sheeneen xaafado qaar ku mid a shacabka oo ololowan reedan dayactirowka ee kuwada buundada nuur xawaadle iyo weyba bulshada iyo maamulkaiyo ankabaaqana inay ku qayb qaadeen dayactirta iyo ilaalinta nadaafada buundada ilaahay baa ku mahadsan maanta waxaan joognaa keligii buundadii nuurxawaad buundada way dunsaneed aniga ka shaksi ahaan aniga magacayga waxa la yidhi camilo cali geedi sanadkii shanaad oo ka shaqeey hayo waay alxamdulillah ilahay baa kuma dhankaasi ka go'i jirta waa ka samayn jiray maanta dhanka tiirka waddaday ka go'day waa ka shaqaynayna alxamdulilah lacag contribution dadka biniadamka magaalada degan ayaan ka soo aruuriyey lacagta waxaan ka soo aruurinay dadka dhallinyarada oo bulshada ah oo magaalada joogo iyo ganacsatada hooyooyinka dadka garadka ayaan ka soo aruuranay alxamdulilah maanta inu wax qabsan karna ayaan dadka tusanay ilaahay baa ku mahadsan magaaladan beledweyne waxay u baahan tahay dadaal dheeri u baahan tahay waa magaalo biyo hadda meesha aan taaganahay waa keligii oo nuurxawaad oo xawataako oo biyaha ilaa kor soo qaadahay ilaa hilikiliyo ilaa webiga halkaa uga shubahay haddii qof nool ee ku dhex lagama bixi karo waddo laga baxa ma lahan waxay u baahan tahay waddo in loo sameeyo ilaa iyo shan kilo ilaa toddoba kilomitir oo keliya waay oo laba dhinalabada hareere ka dhisan buundooyinna meelo way ku leedahay oo buundooyin kala mara laakiin haddaa buundada ka soo degto gudaha soo gasho ma ka bixi kartid maalin dhaweeto gaari kale wiishoo i yaallo ayaan ku saaray neef geela ku dhacay waa ka saaray neefkii geela ahay si loo bixiyaa la waay neefkii markaa saas baa looga bixiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nagala soo qayb galaan dad badan ganacsano muxsiniin o ilah wax siiyayaa degan waxaan u baahannaha in nagala soo qayb galaan dalkana waa dadaalaynaa dad walba dadkiisa u kaco bulsho walna dadkeeda hormariyo aniga ilaahay dartiis baan ku rabnaa cid aan ku mucaaridayna ma leh cid aan ku jiidayna ma lahan dhammaan ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaya nagala soo qayb galaan ciddii noo timaado na soo dhaweynaa ciddii dhagaxna sii karto ciddii shamiitana sii karto ciddii ciidna sii karto ciddii shamiitana sii karto ciddii siligna sii karto cid walba oo u baahan waan soo dhaweynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa in nagala soo qayb galaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin shaqadaana waa wadaya intaan noolahay ilaahay casa wajala waxaan ka codsanaynaa dal iyo dad isdhiso inuu ilaahna siiyo meeshaan waa waddo islaam waddo muslimna qashinka in laga qaadaa la rabaa maaha in la dhigo waa ilahay raalli ka yahay maahna waa ummaddu raalli ka tahayna maaha magaalada annaga iska leh inaan nadiifsanno oo wixii cudurradu ka kacayaan qashimadaas meesha la dhigayo wixii la mid a waxaas aan iska waardiyeynaa lalka rabaa haddaan haddana dadaa dhibsanayo cabasho ka wado waxaas bulshadu dhibsanaydo oo waddadu dhibsanaydo ummadda dhan way dhibsanaysa dadka howlahaas wada ha ka waantoobo buundada nuur xawaadle ee degmada beledweyneya sanad walba markii la deeri heli roobaadka wayba dhib ka qabay bulshada magaalada iyo onan helna wal dayacatir wiing markii laku reeba dadka degmada oo mararka qaar ka suubiya u dayacatir yar